maalintii shalay waxaa ceyl ku yaala xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo laga soo saaray meedeedka laba nin oo ku dhacay ceylkaas muddo lix saacadood ah ayay ku jireen ceylka ay ku dhaceen waxaana dadaal ay sameeyeen dadka xaafaddaasi ugu dambeyn lagu guulaystay in halkaasi laga soo saaro guddoomiyaha xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo ugu magacaaban maamul kala baxay koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ceelkii lamadii laan kadhiyan kiraabtii markiisad saaxayti kadhiyan weli dadaal iyo rafaad iyo juhdi badan la biyobo alxamdulilah hadda may la raayis sagaala sac la marahays aragaytan yalla ka guulaysadii waayo isku day badan may la raay iyo dadaal badan kolku noogi ceelka maadaama may waa enshaa kuleel zaa'id ay oo dee haddana abshay hirinaayo markii dambe aqafla ka dhaway aqaftay la ku faji markii dambena ilaa iyo lama sac saddex sac haddana may waa inii oo may dadka qaatay inii haddana hawadii iyo leerlasi kabacdeen may la raayay madii si kas laga galo waay may samayna ini marwaaxad iyo barnaamij walwalba iska hirhirna si laga gala faday ya samayni marwaaxadahan hariirini alxamdulilah hadda sagaala sax hayta may la raayay inshagadaha ku bani may eed iyo eed bay waan ka maxsan dadkii juhdigii iyo dadaalka badan biyen ya eed iyo eed aan ka maxsan yihin si kastaba ha haatee dhacdada naxdinta leh ayaa hadalhayn iyo baqdin gelisay dadka ku nool xaafadda daarusalaam ee magaalada baydhabo iyadoo dadka aqoonta dheeraadka ah u leh ceelasha iyo khataraha ku geedaaman ay ku baaqayaan in laga fogaado ceelasha si lasaga ilaaliyo khataraha noocan oo kale oo sababi karta dhimasho iyo dhaawac